halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitrban hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaali dt com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha abrilna waa koob iyo toban sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya saare cabdi axmed iyo anigu oo ah cabdiraxmaan xuseen furre
wallaahi waxaan halkan kula sababtoo ah waxaannu aragnaa maalin walba in ciyaalkayagii iyo dadkayagii iyo ehelkayagii ay badda ku harqanayaan
kaasi waxa uu ahaa injineer shidane digaale cali oo ka mida jaaliyadda soomaalida ee dalka masar oo ka hadlaya muhaajiriin horleh oo soomaali ah oo geeriyooday xilli ay doonayeen in ay uga tallaabaan badda dalka masar ayna tagaan talyaaniga
qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka shaakiya caalamka waxaa ka mid a culumaawdiinkai dadweynaha ku nool gobolka minnesoto oo ku guulaystay inay dib u furaan masaajidka daarul hijra iyo xarunta lagu barto culuumta diiniga ah oo muddo xirna sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii wargeysyada iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in markii ugu horraysay ay dowladda kuuba ka soo qeybgasho kulanka waddamada amerika hal maalin ka hor inta uusan la kulmin dhiggiisa dalkaasi kuuba raul castero obama ayaa hadalkan shalay ka sheegay kulanka ururada bulshada ee ka socda magaalada banama isagoo rajo weyn ka muujiyey dadaalada dib loogu soo cusboonaysiinaya xiriirka wadamada maraykanka iyo kuuba in horumar wanaagsan laga sameeyey kaasoo go'ay konton sano ka hor ku-xigeenka la taliyaha arrimaha amniga ee madaxweyne obama ben rodes ayaa warbaahinta u sheegay in maanta labada madaxweyne obama iyo castro ay kulan yeelan doonaan aqalka cad ayaa shalay sheegay in madaxweyne obama uu taleefonka kula sheekaystay dhiggiisa dalka kuuba raul castro maalintii arbacadii oo labada madaxweyne ay ka wada hadleen sidii dib loogu soo noolayn lahaa xiriirka diblomaasi ee labada dal walow ay weli jiraan arrimo la isku fahmi laayahay isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga ee duqaynta cirka ah ee dagaalka yeman ayaa waxa uu galay maalinkii lix iyo tobnaad waxaana lagu soo waramayaa inay bartilmaamaydsanayaan bakhaarada hubka ay ku keedsadaan dagaalyahanada xuurtiyiinta ee magaalada sanca ee caasimada wadanka yeman dad goobjoogayaala ayaa waxa ay sheegeen inay arkayeen gantaallo ku dhacay wasaaradda gaashaandhigga iyo xarumo kale oo ciidanku ay leeyihiin oo ay ku jiraan xarunta ciidanka oo la aaminsan yahay inay gacanta ku hayaan dagaalyahanada dagaal daacadda waa madaxweynihii hore ee dalkaasi cali cabdalla saalax dagaalyahanada xuurtiyiinta iyo kooxaha kale ee bahadwadaaga ay yihiin ayaa aad iyagu isugu taxaluujinaya inay gacanta ku dhigaan magaalada cadan ee koonfurta yeman halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidanka daacadda waa madaxweynaha caalamka uu aqoonsan yahay ee cabdulrabil masuur haadi xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa la filayaa in toddobaadka soo socdo xubnaha koongareeska ee kashiga qaba hannaanka heshiiska barnaamijka hubka nukleerka ee dalka iiraan uu warbixin kooban ka siiyo senatarada ka soo kala jeeda labada xusbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa wada olole labada dhinac ay ku kala doonayaan in koongareeska uu ku ogolaado in la khafiifiyo cunaqabataynta saaran iiraan ama la diido xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in xubnaha koongareska uu xusuusin doono in xili muhiimoo xasaasiya la geliya heshiiskan dhinaca kale shalay xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ashton carter waxa uu sheegay in heshiiska barnaamijka hubka nukleerka ee dalka iiraan ee la gaaray uusan ahayn mid weli meesha ka saaraya in la qaadi karo tallaabo militari dadweynaha nigeria ayaa maanta u dareeraya in codadkooda ay dhiibtaan doorashada guddoomiyeyaasha gobolada ee nigeria iyo wakiilada matali doona goboladaasi laba toddobaad ka hor ayaa madaxweynaha nigeria doorasho ka dhacday dalkaasi lagu soo doortay inuu madaxweyne u noqdo maxamed buhaari iyaga oo ka biyadiiday in dib loo soo doorto madaxweynihii hore ee dalkaasi goodlug jonathan guddoomiyeyaasha lix iyo soddonka gobol ee dalka nigeria ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwo aad u awood badan marka ay timaado arrimaha maamulka
mar kale dhegaystayaal subax wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a laba qof oo mid ka mida ay tahay gabar soomaali ayaa dhintay kadib markii dad tahriibayaal oo sharci darra uga safriyay dalka masar oo kusii jeeday talyaanigu ay ciidanka masar gacanta ku soo dhigeen xilli ay doonayeen inay ciidanka ka baxsadaan taasoo keentay masiibo dhacday iyadoo kuwii lasoo qabtayna ciidanku xabsiga dhigay wariyaha v o a ee magaaladaasi qaahire ee dalka yemen xuseen saxnuuni ayaa warkan inoo soo diray gabar soomaali ah iyo wiil u dhashay dalka eritereya ayaa geeriyooday xilli muhaajiriin badan ay isku dayayeen inay ka baxsadaan ciidamada ilaalada badda ee waddanka masaarida geerida gabadha soomaalida ah ee lagu magacaabo deeqo ciise iyo wiilka eritereyaanka ah ayaa timid kadib markii ciidamada masaarida ay baacsadeen dooni sharci dara ah oo ku socotay xeebaha magaalada kafrasheekha ee waddankani taasoo ku sii jeeday dalkaasi talyaaniga warbaahinta masaarida ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ciidamada masaarida ay soo qabqabteen in ku dhow laba boqol oo muhaajiriin ah oo u dhashay waddamada soomaaliya eritereya siiriya ciraaqa iyo falastiin kuwaasoo la wada dhigay xabsiyo ku yaala waddankani wararka ayaa intaasi ku daraya soomaalida la xirxiray inay kor u dhaafayaan soddon qof halka shan ka mid ah soomaalida la dhigay isbitaal ku yaala waddankani kadib markii ay soo wajahday xaalad caafimaad daro injineer shidane dagaal cali oo ka mid ah odayaasha soomaaliyeed ee deggan waddanka masaarida ayaan wax ka weydiiyey xaaladda dhibaatada soo gaartay tahriibyaasha soomaaliyeed wallaahi waxaan halkan kula kulannay wax naxdin iyo yaxyax iyo dhibaato badan ummadda soomaaliyeed u ah sababtoo ah waxaanu aragnaa maalin walba in ciyaalkayagii iyo dadkayagii iyo ehelkayagii ay badda ku harqrayaan taasoo ay daliil u tahay u n-k oo toban sano toban iyo shan sano labaatan sano ayagoo kaarar leh ku haya xerooyinka qaxootiga hadda maanta waxaa la soo sheegay dad ku dhintay waxaanse aad iyo aad kheyradhaan ugu soo jeedinaynaa dowladda soomaaliyeed waalidiinta ilmaha dhalay qof kasta oo qaangaara oo soomaaliyahoo mas-uul ah hay-adaha caalamiga ah weliba in dowladdu ay la hadasho hay-adaha caalamiga ah lana xiriirto dowladaha badda dadka yaga ku dilaya sida yemen liibiya suudaan masar inay dowladdu dowlad dowlad ula xisaabtanto labaatan kun oo qof baa sanad walba nooga dhimata badda caawa iyo usbuucyada soo socda waxaa noorad africa ku diyaar ah labaatan kun oo qof oo liibiya iyo masar iyo tuunis iyo suudaan joogtoo badda u ah dadkayagii badday ku dhammaadeen waxaanu u soo jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed waxgaradkeeda waalidiinta in ay wax ka qabtaan arrintaas si foojigiinna wax looga qabto ma aha maalin walba inaanu idaacadda ka sheegno doon baa gubatay doo xaggaa laga dhacay xagga waxaa dhammaanayaa waa dadkayagii war dal lama helo dad lama helo ummadda soomaaliyeeday tasho dhinaca kale faadumo fahad oo ah hooyo soomaaliyeed oo deggan dalkani masar islamarkaasina aqoon badan u leh gabadha soomaaliyeed ee ku geeriyootay xeebaha waddankani ayaan wax ka weydiiyey dareenkeeda wallahi dareenkayga aada u kacsan yahay sida runta ah waa ka xumahay geerida foosha xun oo dadkanaga ku dhacaysa caruurtanaga ku dhacaysa walaalahanaga ku dhacaysa aad aad iyo aad aan uga xumahay baaqiguna hadday kusii socdaanba hadda dowlad ceshanaya ma qabaan wax ceshanaya ma qabaan gabadhaan hadda dhimatay gabadhaan aad u aqaanay ahayd ugu yaraan toban sanay joogtay waddanka qaahira aniga iyo ayada iyo dad tira badan u nkuna saan rabna wax nooguma qabto dowladuna dowladna maba aanan haysan hadda ka horow haddana waxaan dowladda ka codsanaa iyo xaafiiska u n-ka iyo intii islaan ummadda nebi maxameda iyo bulshada soomaalida waxaan ka codsanaa badda ina laga badbaadiyo caruurtanadii ku halaagmeen geerida ku timid walaalahanaga dhintay caruurtanada dhimatay aad iyo aad naxariis jirin intii dhimata allah u naxariis arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii doraada tobaneeyo soomaaliyeed lagu xirxiray waddankaasi griiga kadib markii si sharci dara ah dooni ay uga raaceen waddanka masaarida sidoo kale maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada amniga masaarida xabsiga ay dhigeen in ka badan soddon qof oo soomaali ah kuwaasoo isku dayayay inay si sharci daraha ay uga tahriibaan xeebaha waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da masjidka iyo xarunta lagu barto culuumta diiniga ah ee daarul hijra ee magaalada minneabolis ee gobolka marisoro ee dalka maraykanka oo in ka badan shan iyo toban bilood xirneyd ayaa shalay dib loo furay iyadoo dadkii munaasabadaasi furitaanka ka qayb galayna uu ka mid ahaa senatarka laga soo doorto gobolka minnesota keith ellison ganacsatadii dhaqaalaha dib ugu dhistay kuna bixisay dhismaha masaajidkaasi ayaa iyaguna ku wada tukaday masaajidka oo dib loo furay haddaba waxa aan khadka taleefoonka ku wareysta guddoomiyaha guddiga masjidka iyo xarunta daarul hijra sheekh cabdisalaan aadan
bismillahi raxmaan raxiim aad baad umahadsantahay walaal runtii waxay ahayd farxad weyn masaajid dadku ay wada yaqaaneen oo lix iyo toban sano u adeegayey haddana sanad iyo bar saaxada ka maqnaa dabkii siidar ka dhacay sanadkii labada kun iyo afar iyo tobankii maalintii bisha janaayo kowdeedii oo dadku aada u maqleen maanta ayaa la furay salaadii jumcada lagu tukaday alxamdulilah cadad fiican baa yimid dadka masaajidka la deriska ah oo soomaali badankoodu yihiin iyo bulshada labaad ee aada yani masaajidka ugu tukata waa bulshada oroomada oo iyaguna geeska africa islanahay deriska nahay sidoo kale imaamyo iyo mas-uuliyiin muslimiinta guud oo gobolka ayaa iyaguna soo tukaday waxaa isna noo yimid congressman keith ellison oo ahaa ninka muslimka ah oo magaaladan iyo xaafadu masaajidka ku yaala matala isaguna wuu noo yimid oo masaajidku soo booqday marka runtii dareen aada u wanaagsan bay dadku muujinayeen iyo farxad aada u weyn runtii waayahay cabdisalaan shariif bal waxaad iga warantaa ee dhismaha masjidka iyo xarunta guud ahaanba ee dadku ay wax ku baranayeen ee muddada intaasi la-eg soo socotay shan iyo tobanka bilood iyo ka badan ah yaa gacan ka geystay run ahaantii dad aada u badan oo maanta khudbada qayb ka mid a waxay khudbada khudbada waxay ahayd mahadnaq iyo shukri nicmada ilahi subxana wataala na siiyey ayay ku salaysnayd marka in badanna waxay ahayd dadku yacni inay iyaga ahay in waxa soo celiyo suurtageliyey qaybo oo runtii masaajida kala duwan ee magaalada ama gobolka minnesota ayaa runtii qayb weyn ka geystay oo waxaa jirtay hab yacni cajiiba oo iskaashi muujiyey ayaa dhaqaale ururin masaajidka loogu sameeyey mar waxaa sameeyey masaajida la dhaho majlis alaa'ima waqooyiga america oo masaajidka abubakar asadiiq oo minneapolis uu hogaaminayay marka ilaa sideed masjid oo hoos yimaada golahaas ayaa hal maalin dhaqaale ururin wada sameeyey hal jimco oo culimo kala duwan ay aadeen kuwa ku yaalla magaalaha mataani meeshaan degannahay iyo kuwa ku yaalla tuulooyinka yani isla gobolkan minnesota bishii februayer oo sanadka labada kun iyo afar iyo tobankii ayay gacanfidintaas iyo xilqaadkaas sameeyeen waxaa kaloo iyana jirtay masaajid kaloo iyaguna dhaho golaha iskaashiga ama tacaawunka oo iyaguna ilaa toddoba masjid oo kale ah ayaa iyaguna sidoo kale oo ay kamid yihiin masaajidka carmel iyo mid la dhaho twenty four iyo masaajid la dhaho shaafici iyo masaajid khaalid iyo marka masaajid kala duwan iyaguna saasa iyaguna gacan ka geystay wat muslimiinta guud aan soomaalidan iyagana iyagana sidoo kale iyo goobo kale oo kule si kala duwan dadku ay masaajidka u taageerayeen baa la sameeyey marka dareen fiican oo masaajidka oo lagu yaqaano inuu kaalin fiican bulshada kaga jiro una adeega dadkana isku xidha taasa fududeynaysa dadka aad usoo dhaweynaya masaajidkiina la qabtaan markasta waxaad iiga warantaa marka ma la og yahay dhaqaale ahaan inta ku baxday ee lacagtii dib loogu dayactiray adu guud ahaan lacagta dayactirku waxay ku kacaysaa laba boqol oo kun
oo dollar le boqol haab haab laba boqol oo kun oo dollar bay ku kacday oo runtii dabkii kulley debiye badan oo gaaday iyo qiiqiisa iyo qaybo badan oo masaajidka oo dume iyo marka laba boqol oo kun bay lacagta guud ahayd ku kacday ahayd waayahay masjidka ka sokow in lagu tukado oo goob cibaado uu yahay ma waxaa jira meelo ka mida oo daruus lagu bixiyo ganacsi ku dhex yaala
qayb ganacsi oo male laakiin kulley de sidaan ogsoonahay waqooyiga america masaajidu masaajida keliya ma aha oo waxay gutaan howlo kaloo aada u fara badan waxbarashadu ku soo xigto cibaadada yani shantii salaadood iyo jumcadii iyo ciidaha waxaa kusoo xiga waxbarashada dugsi caruurta yaryara iyo dugsi dadka waaweyn oo rag iyo dumarba isugu jira qaybahooda casharo joogto laga akriyo weliba daarhijra waxaa lagu yaqaanaa inuu iyagana waxyaalo caafimaadka la xidhiidho wax ka taban jiray sidoo kale isku xidhka yacni bulshadeena soomaaliyeed iyo bulshaweynta maraykanka iyagana dadka kale oo yacni muasasaadka kale oo muslimiinta ah marka howlahaasoo dhan buu masaajidka gudan jiray maantana khudbadii uu sheekh cabdiraxmaan shariif oo imaamka ka ah qayb badan oo kamid a waxaa eh, eh, risaalada ama eh, fariinta masaajidkan uu gudbinayo iyo doorkiisu inay tahay aada dhalinyarada iyo qoysaska in yani runtii xoogga la saaro oo dhalinyaradu ay runtii kusoo xidmaan oo ay qayb ka noqdaan ayaa ahayd marka waa masaajid u fikirayo yani sidii eh, dad muslimiina oo maraykana oo xuquuqdooda difaacanaya lana falgelaya eh, isbedelaadka ka socda eh, eh, bulshadooda eh, dhinaca yani wanaagga eh, u hogaaminaya ay noqdaan
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga masjidka iyo xarunta daarul hijra ee magaalada minneabolis sheekh cabdisalaan shariif aadan oo khadka telefoonka ee halkaasi iigu warramayey xogayaha gaashaandhigga ee dalka maraykanka ashton carter ayaa booqasho waxa uu ku marayaa dalalka kulaala basifig aasiyada isagoo hadda ku sugan dalka koonfur kuuriya waxa uuna sheegay in maraykanku uu diyaarinayo in hub cusub halkaasi uu geyn doono wariyaha v o e da ee la socota ee wasiirka gaashaandhigga islamarkaan lagu magacaabo carlo bab ayaa warbixintan kasoo dirta halkaasi waxaase soo jeedinaya cabdiraxmaan xuseen fure
booqashada wasiirka gaashaandhigga ee dalka maraykanka ashton carter ee waddamada kulaala basifik asiya ayaa lagu sheegay inay tahay mid uu ku xoojinayo awoodda militari ee waddamada ku jira xulufada maraykanka ee gobolkaasi karar ayaa booqday taalada jinaan oo ah mid lagu xuso ciidan ka tirsanaa koonfur kuuriya taasoo lagu sheegay inay xasuusin u tahay sida colaadda ka imaan karta waqooyiga kuuriya ay u tahay midaan la saadaalin karin Peace and stability isn't automatic. It has to be defended. Uh, and that's what peaceful and democratic alliances like ours stand for.
nabadda iyo xasiloonidu ma aha wax iska dhaca ee waa in la difaacaa taasina waa waxa waddamada xasiloon ee dimuqraadiga ah ee annaga iyo xulufadayadu aannu u taagannahay xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ashton carter ayaa ah wasiirkii gaashaandhigga maraykanka ee ugu horreeyey ee booqda taalada jinaan taasoo lagu maamuso afartan iyo lix badmaax oo dhintay kadib markii markabka nooca gujiska loo yaqaano ee biyaha hoostooda quusay waqooyiga kuuriya uu gantaal ku dhuftay markab nooca dagaalka ah oo ay lahayd dowladda koonfur kuuriya sannaddii labadii kun iyo tobankii ashton karar ayaa magaalada sool ee caasimadda dalka koonfur kuuriya kula kulmay madaxweynaha dalkaasi bak jan hey iyo dhigiisa dalkaasi han min cor isagoo warbaahintana u sheegay in maraykanku uu kordhin doono taageerada dhanka militari ee uu siiyo koonfur kuuriya Our newest things and our best things are being deployed to this part of the world.
waxa xaggayaga ugu cusub uguna wanaagsan ayaa lagu soo daadgureeyey qaybo ka mid ah qaybaha dunida ee halkaasi karar ayaa sidoo kale waxyaabaha cusub ku sheegay inay ku jiraan diyaaradaha casriga ee dagaalka ee loo yaqaano fa shan iyo soddon steel fighters mowduuc markaasi aan miiska oolinka hadalkiisu ayaa lagu sheegay inuu ahaa gantaalada waxdifaaca ee loo yaqaano terminal high altitude area defense missile system ee ah nooca waxdifaaca ee loo soo gaabiyo thad ayaa wax laga weydiiyey xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ashton carter wuxuuna sheegay in kuwa ka hadalkooda aan weli diyaar loo ahayn We're not at the point yet of determining where it might be suitably deployed uh, in the future.
weli maanaan gaarin inaannu go'aan ka gaarno in ay macquul tahay in halkan lagu soo daadgureeyo mustaqbalka sidoo kale xukuumadda koonfur kuuriya ayaa dowladda shiinaha oo ah dalka ugu ballaaran ee ganacsiga la wadaaga ay ku kala qaybsameen in koonfur kuuriya loo ogolaado helidda gantaalada loo yaqaana thad iyadoo shiinuhu uu gebi ahaanba ka soo horjeedo in waddamada gobolkaasi ku yaala ay helaan ama la siiyo hubka noocaas oo kale dhinaca kale kabtan van mersey oo duuliye ka ah mid ka mida diyaaradaha dagaalka ee ciidamada maraykanka ee saldhigoodu yahay koonfur kuuriya ayaa sheegay inay jawaab celin deg dega ka bixin doonaan mustaqbalka dhow haddii weerar uu koonfur kuuriya uga yimaado waqooyiga kuuriya isagoo sidoo kale sheegay Our uh, wing commander, Colonel Leonard, uh, is always touting our ability to fight tonight, uh, and that's a big part of our readiness, knowing that we're always on the hook uh, within zero hours' notice to uh, take the fight north if we need to.
xarunta aanu amarka ka sugna ayaa had iyo jeer nagu guubaabisa ama nagula dardaaranta inaannu leennahay awood aannu dagaal ku qaadi karno waxaana had iyo jeer nahay kuwa aan sugin xili loogu digo inay dagaal qaadaan waxaana diyaar u nahay inaannu dagaal ku qaadno waqooyiga kuuriya haddii loo baahdo xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ashton carter ayaa u mahadceliyey ciidanka maraykanka ee ku sugan gacanka bacific asiya kuwaasuu ku sheegay inay door weyn ka qaateen sugidda amniga iyo horumarka gobolkaasi waxaana la filayaa in maanta oo sabti ah uu ka soo ambabaxo dalka koonfur kuuriya isagoo imaan doona xarunta guud ee laga maamulo ciidanka maraykanka ee ku sugan bacific asiya ee gobolka hawaayi ee dalkan maraykanka
warbixintii wariyaha v o eda ee socdaalkaasi ku hoolinaysa wasiirka gaashaandhigga waa xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka carla bab ayay taasi ahayd waxaase nala socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen fure
waa tahay dhegaystayaal subax wanaagsan mar kale weli halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana saare cabdi axmed oo garabkayga fadhiso aan ka codsado waxa ay wargeysyadu caalamku qoreen saarhaye cabdiraxmaan waad mahadsan tahay wararka ugu waaweyn waxaa ka mida bas iskuul oo ku gubtay dalkaasi ee isagu ku yaala afrikadaasi islamarkaasina ay ku dhinteen in ka badan soddon iyo saddex caruura baskan ayaa gebi ahaantiisba wuxuu baaba-ay kadib markii uu dab qabsaday markii koob iyo soddon caruura isla markiiba ay ku dhinteen markii isbitalka la dhigay qaarkoodna ay caruurtaasi laba ka mida sii dhinteen magaalada tantan ayaa ardaydu ay ku sii jeedeen goob ay ku soo baranayeen tartan ciyaareed waxaana la sheegay in halkaasi baskii ay la socdeen uu ku rogmay markii uu rogmay kadibna ay halkaasi ku geeriyoodeen dhinaca kale haddii aynu eegno jamhuuriyadda bartamaha afrika ayaa dhinacyadii daruurta ee ka dhexaysay waxa ay ku kala saxiixdeen heshiis toddobaadkan magaalada nairobi ee dalka kenya si loo soo afjaro colaadii muddada saddexda colaadii muddada dhextile dhinacyadaasi sallaka iyo balaka la yiraahdo loona furo bog cusub oo yeelan doonaan kooxahani si markaasi loo nabadeeyo deegaankaasi dhinaca dalka haddii aynu eegno bakistanna magaalada islaamabad dowladda maraykanka ayaa waxa ay ka hortimid go-aan ay dowladda bakistan kusii daysay nin loo heystay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay qaraxyadii ka dhacay magaalada mombai sanadkii labadii kun iyo sideedii kaasoo ay ku dhinteen dad ka badan boqol lixdan iyo lix qof afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka laguna magacaabo jeff rathki ayaa waxa uu sheegay in jimcihii maraykanku uu aad iyo aada uga xun yahay go-aanka ay damiinta ugu sii daayeen dowladda bakistan zaki ur rahmaan lafki ninka lagu magacaabo kana baxay xabsigii uu ku jiray haddii aynu egno dhinaca isla galbeedka ee afrika dalka nigeria inkastoo wararkeena qodobadii ugu waaweynaa aynu kusoo qaadanay doorashooyinka ee golaha deegaanka ayaa waxa ay ka soconayaan deegaano ku yaala ee dalkaasi maanta ayay ka dhici doonaan waxaa la sheegay in gofarnarada amaba gubaratooriyaasha gobolada ku dhowaad soddon gobol ay u dareeri doonaan codbixinta aad iyo aad baad u mahadsan tahay saaro no soo koobaysay waxay wargeysyada caalamku maanta ay qoreen haatanna dhegaystayaal kaalimaha sugaanta iyo heestii derbi ka boodaya sulva
heestaasi derbi kabooda ee codka sulfa ayaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo oo anigoo cabdiraxmaan xuseen fura iyo saare cabdi axmed ay la socodsiinayeen intaan ku kulmi doono idaacadaha soo socda sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This program has come to you from the Voice of America, Washington.